إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqoon khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo qarax lagula egtay halka loo yaqaano xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo safa ku qaaday fadhiisamayaal kala duwan oo ciidamada uganda ku leeyihiin shabeellaha hoose iyo kuwa koonfur galbeed ee gobolka baay in ka badan soddon arday ah ayaa xaflad qalinjebin ah loogu sameeyey madarasada miiraathul ambiyaa ee magaalada kuuyaburow ee shabeellaha hoose mu-asasada alkataayib ayaa baahisay muuqaal ay ku soo bandhigtay weerar lagu laayay ciidamo badan oo liyu booliis ah kaasoo kol hore ka dhacay deegaanka aato ee gobolka bakool sargaal ka tirsanaa madaxtooyada muqdisho ayaa sheegay in shaqada looga ceeriyey sifa xun isagoo tilmaamay in musuq maasuq uu ka jiro hoyga xasan sheekh soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa u baroordiiqday dad shacab ah oo ciidanka xabashidu ku laayeen magaalada qabri dahare
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa shan iyo tobanka dulxaja sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa askar ka tirsan dowladda federaalka wuxuu kasoo gaaray qarax lagula egtay halka loo yaqaano xaafada daarusalaam ee magaalada muqdisho warkaasi warar kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay dagaalo safa ku qaaday fadhiisimayaal kala duwan oo ciidamadii uganda ka sameysteen gobolka shabeellaha hoose iyo kuwa koonfur galbeed fadhiisamayaal ay ka sameysteen gobolka baay waxaa faahfaahinaya hashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadeen lasoo dhaafay howlgalla ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa gaaray ciidamadii qarax lala beegsaday qaraxan oo ka dhacay xaafadda daarasalaam ayaa lala egtay ciidamada la sheegay in dhowaan lagu wareejiyey amniga magaalada muqdisho waxaana ugu yaraan qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsanaa ciidamadii qarax lala beegsaday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saddex kale waxaa burburay gaari ay saarnaayeen ciidamadan markii qaraxa lagu weerarayay ma ahan markii ugu horreysay oo khasaare noocaana oo soo gaara ciidamadan marar badan oo hore rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo ugu geystay gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo askar badan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dhanka gobolka shabeellada hoosena rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalo weerara saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen heelaboorka degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin sidaas oo kale ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcalow ee asna hoostaga degmada baraawe howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose islamarkaana lala eegtay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid ah weerar toos ah oo lagu qaaday xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ciidamada uganda oo ku sugan duleedka degmada qoryooley iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ee ku sugan qoryooley ayaa la kulmay weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee ku sugan qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose ee lala eegtay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan saddex askari dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xalo weerar ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaano maayafuulka magaalada baydhabo isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo
jazaaka allahu khayran in ka badan soddon arday ah ayaa xaflad qalinjebin ah loogu sameeyey madarasada miiraathul ambiyaa ee magaalada kunya borowe shabeellaha hoose mahad cubeyid ayaa warbixintan inooga diyaariyey
munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalinjebinayeen soddon iyo laba arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka iyo farbarka ayaa ka dhacday madarasada miiraathul ambiyaa oo ku taala deegaanka kunyo barrowe shabeellaha hoose xafladda waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culimo mas-uuliyiin iyo waalidiin waxaana halkaasi laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn xafladda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka wuxuuna halkaasi ka jeediyey dardaaran muhiim ah oo ku wajahan mucalimiinta ardayda iyo waalidiinta
marka wax yar ma aha wax fudud ma aha wax la weyneeyo waaye in xaflad loo dhigo iyo wax ka weynba waa mudan yahay kitaabka hadda anagu saa u qiimeyneyno ee xifdigiisii iyo barashadiisii aan xafladda u dhigayno ee cadow buu leeyahay oo haddaba aad maqleyseen dalka sweden ee la jeexjeexay ee la gubay ee aada loo ihaanaystay marka nicmo walba hadda waxay leedahay cid cadow ku ah marka haadihi nicma oo nicmat lislaam waliimaan waalqur'aan qur-aankaas uu ku matelan yahay islaamka iyo iimaankeennu cadowgaas ayuu leeyahay saa u gelaya ee googoynaya ee gubaya ee ku istaagaya munaasabaddu markii ay dhammaatay kadib waxaa inoo warramay qaar ka mid ah waalidiinta kuwaasoo ay caruurtoodu ka qalinjibiyeen madarasada miiraathul ambiyaa waan kuu dhowahay hal wiil ayaan ku lahaayoo farta iga qalin jabinaayay wuxuu jiraa toddoba sano magaciisa waa cabdilhaadi cabdulaahi sanad ayuu dhiganayay dugsiga haddana farta ayuu ka qalin jabiyey juscamo ayuun maraa qur-aanka ida soocon shaqab maasha allah waxaan rajaynaya laba sano insha allah inuu iigu dhammeeyo ilaahay hana la garab galo insha allah waa ku dhowaha magaciisu waa raxiiq cabdulaahi xuseen waxay dhiganaysay saddex sano wayna ku xifdida qur-aanka ayada labaiyo toban sano jirtaa waalidiinta waxaa ugu dardaarmaya inay cunug kasta oo hooyadiis juhdi ku bixiso ay ku dadaaso si ay miro fiican ay u hesho gabadhayada waxaa lahaa rayaan axmed jaamac laba sano ee waxay dhigee iyo shan bil way xifdida qur-aanka alxamdulilah ilaah mahadda iskale maclimiinta waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo jinnadiiyaan ilaahay uga baryaynaa inuu geliyo waalidiinta kadib waxaan waraysanay ardaydii galay kaalimaha ugu horeeya waxayna u mahadceliyeen waalidiintooda iyo mucallimiintii kusoo dadaalay
magacayga cayna maxamed cabdiraxmaan waxaan dhigtaa madarasada miiraasul ambiyaa waxaan dhameeyey qur-aanka kariimka waxaan jiraa labaiyo toban sano waxaan madarasada kusoo biiray laba sano ka hor qur-aanka waa dhameeyey waana xifdiyey kaanta koowaad ayaan galay waalidiinteedii macalimiinteeda waxaan leeyahay kheyr allaahi wansii dhammaantiina wax badan ayaa soo dabaashan adiasaageega waxaan leeyahay inkan sidoo kale qur-aanka soo biira qur-aanka iska deynina waxaan helay shahaada ayaaliisii kutub qur-aani iyo daab
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waa imada isfaana cabdulaahi xasan waxaan ka mid ahaa ardayda dhigato madarasta miiraasul ambiyaa waxaan ka qalanjibiyey madarasta miiraasul ambiyaa waxaan waxaan dhameeyey qur-aanka kariimka waan xifdiyey waan dhameeyey waxaan qaatay shahaado xifdi ah waxaan waxaan ku guulaystay konton doolar konton doolar iyo kitaabka qur-aanka kariimka iyo shahaado waalidiinta iyo macalimiintan waa u mahad celinaya ilaa qeerxinsiyayn badan ay usoo dadaasheen dugsiyan waxaa kusoo biiray labo san ka hor anigoo magacayga salmo saalax cali waxaa maanta noo dhigay xaflad weyn waxaan ka qalan jebiyey madarasada miiraat al ambiyaa waxaana ka mid ah ardayda dhigata waxaan dhameeyey waana xifdiyey qur-aanka kariimka kaalintaa kale waa kaalin saddexaad shahaadada oo xifdis noo qaatay waxaa abaalmarnaha la siiyey kutub qur-aanka kariimka iyo labaatan shan doolar macalimiintii waalidiintana waa u mahadcelinaa intay kusoo dadaaleen ugu dambeyntii waxaa xafladda iyo siday u dhacday ka warbixiyey maamulka madarasada miiraathul ambiyaa
alaayaa mahad iskale maanta meeshaan waxaa ka dhacay xaflad aada u ballaaran oo ay nagala soo qabgaleen mutasharaf iyo culimo iyo waalidiin iyo arday qeybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ayaa ku dhanmeed xafladdii waxay ahayd xaflad ay ku qalinjibinaayeen arday ardaydaas wax ka kooban xifdul qur-aan iyo arday falbar kuwaasoo ahaa soddon iyo labo arday lixiyo toban iyo lixiyo toban lixiyo toban exe oo falbar ah iyo lixiyo toban qur-aan ah ilaahay aa mahad iska leh waxaa kusoo gabgabowda jabi aada u qurux badan ilaahay subxana tacaala ayaa mahad celinayaa dadka soo qaybgalay noocyada kala duwan bulshada kule noocyada kala duwan dumar caruur waalidiin culamo bulsho weyn inta intay ka kooban yihiin dhan ayaa kasoo qaybgalay waana waana ku faraxsannahay inay nagala soo qaybgalaan insha allah tacaala ilaah ayaa mahad kale ilaahay noogu dhameeya jawi nabadoon noogu soo gabagabeeyey jawi nabadoon ilaahay ayaa mahad celinaya insha allah tacaala waxaan u mahad celinayaa bulshooyintii igala soo qaybgashay oo wali igu garab siisay xafladan oo rag iyo dumarba ka kooban oo wax walba oo meeshaa ka dhacayna ay la sameeyey hadday ahaan lahayd quraac hadday ahaan lahayd xafladda kale dhinacyadeeda kaleeto ilaahay aan mahad celinayna insha allah ayagana waa mahad celinaya
dhowaan ayay ahayd markii isla deegaanka kunyibarrow ay ka dhacday xaflad ay ku qalinjibinayeen soddon arday oo dhameeyey qur-aanka kariimka dhanka kalena laga saxay kuwaasoo ka qalinjibiyey markaska daarul qur-aan mu-asasada alkataayib ayaa baahisay muuqaal ay kusoo bandhigtay weerar lagu laayay ciidamo badan oo ka mid ah liyu boolis kaasoo kol hore ka dhacay deegaanka aato ee gobolka bakool alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay baahisay qeybta labaad ee filimka laa marxaban bihim wuxuuna kusoo baxay saddex luqadood oo kale ah carabi soomaali iyo sidoo kale sawaaxili qeybtan waxaa lagu soo bandhigayaa weerarkii labaad ee lagu qaaday aato kaasoo lagu dilay wax ka badan boqol iyo saddex askari oo liyu booliis ah muuqaalkan oo aada u saamayn badan ayaa waxaa lagu bilaabay hooyo ay dhibaateeyeen xabashida itoobiya oo sheegaysa inay weysay rag difaaca laakiin dadka muslimiinta ah ka dalbanaysa birmed
xabashi haye xabashi laba xabashi iyo naag baa ii geysay oo nin iyo naag laba nin iyo naag laba nin iyo naag naag baa ii geysay haye soomaalida askarta hayda way daawana soomaalida askarta hayda way daawana askarka muradkii aan dhalay baa egow gaal ku saarigay abihiina gaal baa dilo maba gamayaane anigiina gaal baa egow qawii dhigi karihiya waxaa layga cunay laba iniyoode
filimka ayaa waxaa lagu sheegay in dhulka soomaali galbeed uu yahay gobolka ugu darxumida badan geeska afrika taasna ay ugu wacan tahay gumaysiga daran ee uu ku jiro sidoo kale wuxuu filimku soo bandhigay heerka dadnimo ka joogaan madaxda soomaalida ee itoobiya ka hoos shaqaysa kani waa mid ka mid a saraakiisha hogaaminaysa liyu booliis oo jooga yeed iyo aato ka hor inta uusan weerar ku dhicin wuxuu ku faanayaa in deegaankaasi oo ka tirsan gobolka bakool uu ka difaacayo addisababa
dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka addisababa nabadda ay ugu degantahay ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo uu halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay
dokumentariga ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyin iyo xadgudubyada xabashida ee ka dhanka ah dadka soomaali galbeed waxaana ka mid ah nin loo jirdilay maxaad ummadda diinta u baraysaa oo masaajidda kutubta ugu akhrinaysaa baa waxaa dhacday aniga oo darsi ku jira oo fadhiya oo akhrinaya kitaabkii aan akhrinayna halka miiska dushiisu hadda yaallaa soo bax baa la yidhi oo waa lay qaaday kitaabka maxaad u akhrinaysaa la yidhi dee kitaabka ummaddaan u akhriyey oo maxaad ugu akhriyi oo mayna mamnuuc baa in loo akhriyaa haa waa mamnuuc taasaabad al-shabaab ku tahay intaasaad al-shabaab ku tahay anigu labiyo toban habeen baa waxaa dhacday waxaan deldelnaa qacanna xaggaasaa igu geed halkaasu igu xidhnaa qacanna waxay igu xidhnayd baabuurka dheer uu sheegayey labada lugoodna way ii laalaadeen saasaan labiyo toban habeen u deldelnaa cishaayiga marka la adimana waa laygu xidhayy subaxa marka salaada subax laga baxana waa layga furayey waanan qaawanaa xataa inaan dharkii salaadda ku tukado waa la ii diiday salaadaadu waa salaad al-shabaab bayna igu yidhaaheen ma tukan kartid salaadiba kuma bannaano waa kaa xaaraam wallaahi ma qadfaya hadalkaasuu igu yidhi in ninka culimmada ah waxa keliya ee lagu bilaabo waxaa in hooyadii aabbihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa intaba in la caayo waxaan u joogay habeen dhaqanku siduu u beddelmay nin diintuu caayay hal mar toddoba jeer baa loo sacabeeyey toddoba jeer baa loo sacabeeyey waxaa ninkan uu saxsan yahayo fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobadkeena yacni al-shabaabnimadu waa in diinta iyo muqadasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo waa al-shabaabnimo intaas kadib sheekh cali dheere ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan dhibaatooyinkaas lagula kacayo dadka ku nool dhulka soomaali galbeedda
walaalaheenna muslimiinta ah iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka etoobiya dadkoodii xasuuqeen waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu sabar iyo iimaan ka siiyo una boogadhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaana wa tacaala u naxariisto annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda waxaan wacad ku maraynaa in etoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxbayay addoomaha ilaah nooga aargudine waxbayaan adduunna laga siin ilintidayniye utunteenna waan heli haddaan il kalaynan dhigine araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar unbaa sidii aarlibah ooda soo jebine
filimka ayaa soo bandhigay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dagaalka sheekh fu'aad ayaa ciidanka u khudbeynaya kadib oo ay dhaqaaqayaan
nabigu sal allahu calayhi wasalam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisii ku dhahayey quumuu ilaa jannatin carduha samaawaatu walard dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waa jabiyey
weerarka waxaa daah furi doona naftiyahure muhaajir ah
maleeshiyaadka liyu booliska waxaan leeyahay waxaad nagala kulmi doontaan dharbaaxo aydan ka soo waabsan dhinac weliba ayaana idinkaga imaan doonnaa oo waxaan idinkala duldhici doonnaa darbo dhabarka idinka jebisa oo aydan weligiin arag allah ayaana ina kala xukmin doonaa
intaas kadib kaamirada alkataa'ib ayaa si dhammaystiran kuu tusaysa dagaalka min bilow ilaa dhammaad ciidanka liyubolis iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fooda isdaraya kadib weerarka nafurnimada ah xabaddu kolkay kululaato waxaa jabaya oo koox koox u cararaya ciidanka liyubolis midadka ciidanka liyubolis ayaa noqday kuwa meel weliba bilqan wuxuuna filimku fadeexeeyey mustafa cagjar oo ah madaxweynaha etoobiya uga wakiilka ah dhulka soomaali galbeed kaasoo markii uu dagaalkan dhacay sheegay hadalkan hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iskaga hor yimaadeen oo hal saaca ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iskaga hor yimaadeen oo hal saaca ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro
alkataa'ib ayaa sheegtay in weerarkan uu ahaa mid lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga ah laguna argudayo dadkii ay dhibaateeyeen xabashida iyo liyuga kani waa mid ka mid ah dadkii ay dhibaateeyeen xabashida koob iyo toban xabadood baa muxaarig u dhuftay ma ninkaasaan marka fiirin kara aniga damiiraan ku fiiriya malee maleeya ninkaasaa damiiraan ku fiiriya malee dadnimo aan ku fiiriya malee islaamnimadu mii ogosha iimaankuusa makuu ogolya badankoo dhan baan gubanaya marka amxaarka aan aragno ilaahay baa igu ilaahaygii abuuraan ku dhaartay badankaa i gubanaya amxaar hadda aan u arko soomaali galbeed yahaystaan dhagax buur iyo jigjigo iyo awaare iyo garloo gubay iyo waafdhow iyo yucub iyo ilaa adari yaa haystaan ma garata horta dadka soomaaliyeed dantiisa ha garto ma garan dantiisa ee dantiisa ha garto ha israaco gaaladaan isku meel ha uga soo wadajo
shaacirul islaam oo filimka ka soo muuqday ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada ay xabashidu u geysatay ummadda soomaaliyeed toddobaatan iyo laba guri ayaa dhulka la sitay buudhaxon garas weyne boqol iyo labaatan iyo shan guribaa dhulka la sitay rabdhuura wax dhoob iyo dhoob iyo maxaa dhis oo meelo yaryar qaar ay ku reebtay waa jireen laakiin inta kale allaayadihii guryaha ku kaweynaa way qaateen jiingadihii way qaateen albaabyadii waa la baxeen magaalada oo dhan caba ma reebanin wax loo adkaysan kara ma ah dadba markaas soomaali sheeganaya oo haddana deegaanka u dhashay ayaa waxay leeyihiin markaas etoobiya anagaa keensan anagaa wadan argagaxisaan kula dagaalamayna nabadiid baan kula dagaalamayna waxaa la leynahay waa maatadoodii waa caruurtoodii waa eedayaashoodii waa awowyaashoodii waa in adeerkoodii waxaa la leynahay marka waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed in ay gacmaha isqabsadaan etoobiya waa ceenkaas
alkataayib ayaa soo bandhigtay hub badan iyo gaadiid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qabsadeen askarta liyu booliis sidoo kale waxay soo bandhigtay muuqaalka iyo magacyada ragya dhanka mujaahidiinta looga dilay dagaalka waxayna kala yihiin maslama al muhaajir oo ah ninkii fuliyey weerarkii daafurka yuusuf macalin ibraahim xasan maxamed macalin aadan iyo farxaan cabdulkhaaliq xusein muuqaalkan ayaa xambaarsan xaqiiqooyin badan wuxuuna taabanayaa dareenka dadka soomaaliyeed aynu halkaa uga gudubno warbixintii filinka mu'asasada alkataayib sarkaal ka tirsanaa madaxtooyada muqdisho ayaa sheegay in shaqada looga ceeriyay sifa xun isagoo tilmaamay inuu musuq ka jiro hoyga xasan sheekh cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha garbihiisa ah waxay ku eedeysan yihiin in si tartiib tartiib ay u eryayaan dadkii la shaqaynayay madaxweynaha iyaga ka horreeyey maxamed cabdulaahi farmaajo muddo sanad oo xasan sheekh maxamuud uu xilka joogo waxaa la eryey dad badan waxaana kuwa ugu dambeeyey ka mid ahaa taliyihii milatariga iyo taliyihii ciidamada dhulka qaar badan oo ka mid ahaa shaqaalaha madaxtooyada ayaa iyagana shaqada laga raacdeeyey nin la yidhaahdo jaylaani oo ka mid ahaa howlwadeennada madaxtooyada waaxe kala duwana ka soo shaqeeyey ayaa waxa uu sheegayaa in shaqada laga eriyey howshaas oo loo maray wasiiru dowlaha madaxtooyada wuxuu sheegay in iyagoo shaqaynaya ay howsha la wareegeen xasan sheekh maxamuud iyo koox uu wato oo aad u cadiifadaysan wuxuu intaa ku daray in dadka la shaqaynaya madaxweynaha dowladda federaalka ay doonayaan in meesha ay dhaqaale ka sameeyaan ee aanay hadaf iyo ujeedo kale lahayn raggii dambe oo meesha yimid dad cadiifadaysan dadka beegsanaya oo aan qofna ixtiraamayn waxyaabaha aniga hadda ka horna horaan uga sheekeeyey aan anigu markiiba la yaabay un baan arkay madaxweynaha hadda dalka jooga madaxweyne hore waa la taageersanay shaqaalihii socotaa way taageersanayeen laakiin madaxweyne xasan sheekh dadka hadda jooga xitaa wax ay dowladjiyada ay kula joogaan ma jirto oo aan dad yacni dhaqaale inay ka abuurtaan meesha wax kale dowladnimo iyo dad magac sameynaya xitaa qofku markuu magac sameynayo inuu hanti booba isku dayi maayo inuu ku takrifo la sameeyo isku dayi maayo qof walba inuu asagu kaanso isku daya laakiin dadkaani dhaqaale abuuraayo oo dhaqaalo un bay meesha u galeen nin walba wuxuu isleeyahay shaqadan waa lagaa qaada intaan laga qaadin wax meel ka dhigo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waayadan waxa uu xirxirayey qaar ka mid ah shaqaalaha dowladdiisa asigoo ku sheegaya tuugo amaba burcad xadaya dhaqaalaha dowladda federaalka ah ninkan madaxtooyada laga eriyey ee xogogaalka waxa uu sheegayaa in musuq maasuq ugu daran ay ku kacayaan wasiirada ah garbaha xasan sheekh maxamuud islamarkaana loo baahan yahay in iyaga tilaabo laga qaado intii la xir lahaa agaasimo waaxeedyo
madaxweynaha marka waxaan leeyahay musuqaad la dagaalamayda ku dar wasiiradaada musuqa ka shaqaynaya kuwa guryaha dhisanaya oo aad taqaana ku dar ha ka daba ordin wiil agaasima waaxeeda oo laga yaabo inuu wax wasiir ku ogaay qayb ka qaatay wasiirkiisa ma qaban kara madaxweynuhu ma rabo inuu ceebeeyo annagana wuxuu masaajidadana maalin walba nooga leeyahay musuqaan la dagaalama madaxweynaha musuqan la dagaalam annagaa aragnay waxa ka jira meesha waxaa ka jira wasiiradu ay gacanta ku hayaan ma wasiira toban kun oo doolar ka badan mishaar u qaata xaggaa la keena guryahan madaxweynuhu hal sanoo joogaahay xagaa laga keenay daarahan la jeexaya dharka badan oo adduunyada lacagaha loo kala diraya xagaa laga keenay naagihii ilmihiyaa la dhoofiyey dibadaha la geeyey waxaa lagu leeyahay gurigayga raninka siga ku baxay labaatan kun oo doolar waayo maxaa laga keena waxaas boqol boqol laba laba boqol oo doolar oo lagu qanacsan yahaa la qaataa doornimada laga qaataa ninka ugu qaalisana wuxuu qaataa laba kun oo doolar dadaana ku qanacsan madaxweynuhu marka yuusan annaga been mataqaana uusan masaajidada muxaadarayne gacantaha la gala dadka musuqmaasuqa wadaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxauu ku eedeysan yahay in muddada sanadka ah ee uu xafiiska joogo uu lacag badan xaday sidoo kalena muddo xileedkiisii hore oo afar sano iyo dheeraad uu madaxweyne ahaa uu hanti badan lunsaday dadkii uu xirxirayo ee uu leeyahay waxbay xadeenna dhaqaalaha ay lunsadeen uu doonayey in uu asigu xado
warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga hel furqoon soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa u barar deeqday dad shacab ah oo ciidanka xabashidu ku laayeen magaalada qabri daare warkaas waxaa ka waramaya maxamed ciise waqooyiga dalka ameerika waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo barordiiq ah oo ay dadka soomaaliyeed halkaasi ku qabteen kulankan ayaa waxay ugu soo horjeedeen xasuuq ay ciidamada xabashida dhowaan ka geysteen magaalada qabri dahare halkaasoo uu askari xabashi ah ku dilay shan qof oo haweenay ka mid tahay kuna dhaawacay labaatameeyo kale mid ka mid ah dadka goobta ka hadlay ayaa sheegay in gumaadka dhulkaasi ka socda uu yahay wax qorshaysan waxaan ka tacsiyeynayaa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda north america xasuuqii shacabka loo geystay dad si nabada ku waabariistay danahooda khaaska ah qabsanayay in halkaa lagu dilo ayaga oonan waxba galabsanin cod dheer baanu ku cambaaraynaynaa waxa meesha ka dhacayna ma aha wax hadda bilowday way soo socdeen goday bay ka dhacday jigjigaad ogeydee gabadhii xildhibaanad ahayd jaweeriye subcis iyo ayaan maxamed cumar haaguuf oo reer minnesota ah ayaan subcis oo dhaawaca cabdirashiid oo isna dhaawacii hadda ka bogsooday waxa deegaanka ka jira wax la aqbali karo ma aha waxa socdana waa waxa dheer oo qodobaysan ood moodo in ay tahay isrisifayn mid ka mid ah odayaasha ka hadlay kulanka ayaa ku baaqay in la wada tashto halkii mar walba baroordiiq iyo tacsi la isugu imaan lahaa runtii ma aha dhacdadan qabridahare ka dhacday ugu dambaysay kama bilaabanin qabridahare muddooyinkan dambaba dhibaatadu waa ku socotay gobolka waxayna ogeyn dhibaatadii ka dhacday eerboorka jigjigaad ee xildhibaanadii matalahayay dadka ku matalahayay dowladda dhexe lagu toogtay lagu dilay dad fara badan oo soomaali oon waxba galabsaninna dhaawacaal halisa meesha ay ku gaadheen haddana aan laba deer isu hardiyin taas iyo ta qabdare ka dhacday too inta u dhaxaysana dhacdooyin fara badan oo istaba joog ah ayaa ka dhacay dadka shacabkana ku dhacahayay haddii aan laga tashaninna haddee maalin walba inta sidaa horteenna loogu laayo unbaan innaguna calaacal iyo muxuu ahaa taxsi isuguman haynaa dhibkanina waa jirhayaa waxaan leeyahay wadatashi baa wax lagu noqdaa ummadnimadu wadajirkay ku jirtaa ummadani ha wada jirto ha wada tashato danaheedana ha garato aqoon-yahaan ka hadlay kulanka baroordiiqa ah ee ka dhacay waqooyiga ameerika ayaa sheegay in maamulka jigjiga uu hodayo dadka soomaaliyeed dadku hal doon bay saaraayeen inay xuquuq ka maqan tahay xuquuqdoodana ay ku daba joogaan cid kasta oo arrintaa ka leexatana dad caayan oo magacyo leh jawaasiis dabadhilif waddadaa leh ayay ahayd qodobkii isaga ahaa maanta ma jiro sistem waxaa yimid ummaddii kala dilay maamulka jira ee meesha ka jira waxaan anigu isleeyahay magaca ku habboon waxa weeye dabadhilifkii ma aha jaajooskii ma aha because wax la jaajoosaa ma jiro kala dila maamul ummadda kala dilay qodobka labaad oo ummadii ay u baahan tahay ummaddu marka hadday midaysan tahay jaalanjigaa way way u babacdhigi kartaa halgankaa iyo xuquuqdaa ka maqan way daba taagnaan kartaa hadday ummaddu midaysan tahay midnimadii iyadahayd marka meesha way ka baxday qodobka labaad marka aan isleeyahay ummad kasta oo xuquuq raadsanaysa way u baahan tahay waxaa weeye in cid iyada matalaysa oo sida kuwii hore aan caynayn ilan kuwii hore jaajuus dabadhilif buu ahaa wax macnoo badan ma samaynaynin dadka ra'yul caamkuna hal dhinac bay ahayn marka qodobka hadda waxaa yimid hoda dad dadkii hodaya dhowaan ayay ahayd markii askari etoobiyaan ah dad rayid ah ku gumaaday waqooyiga magaalada qabri dahare mana ahan dhacdadan mid ugub ah balse si joogta ah ayay ugu dhacaan tacadiyada iyo gumaadka ay geysanayaan ciidamada xukuumadda adis ababa jasaaka allahu khayran maxamed ciise warkii subaxnimo oo saakay aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqoon waa inaga intaa